بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار intaa kadib waxaan kusoo jirnay kitaabkii fadlulislaam ahaa sheekh maxamed abdulwahab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharxi saalix bin cabdilcasiis moxamed al sheikh waxaan ku jirnay baabkii kow iyo tobanaad yaan dhexdiisa maaragtay maraynay walahumaa bukhaari iyo muslim waxay leeyihiin can ibni mascuudin laga wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sal sl rasuulka alle wuxuu yidhi ana faratukum cala alxawdi anaa idinkaga sii horeeya dartii waa xawdkii alla uu siiyey rasuulka sal ly slm oo maarata maalinta qiyaamo dadka qaarkood maaratay u soo arooraayeen walaa yurfacanna ilaya rijaalun dad baan la ii soo kor yeeli doonaa oo min ummatii ummadayda ka mid ah xataa idaa ahwaytu ilaa aan maaragtay aan ka hoobto liunaawilahum si aan maaragtay biyo u siiyo ikhtulijuu waa la goostaa iyagii duunii sokadayda waa la tagaa waaquulu waxaan leeyahay ay rabbi yaa rabbi rabbigayow asxaabii kuwaas waa asxaabtaydi wayuqaalu waxaa la yidhaahdaa innaka laa tadrii maa axdatuu bacdak adigu garan maysid waxa gadaashaa ay soo darri siiyeenoo nimankan waxbay beddeleen marka lafdiga imaam muslim wuxuu ahaa anaa xawdka idinkaga horeeya qolan maaragtay la dadaalaya buu leeyahay oo cilaajinaya sidii macnaha ay dartaa uga cabi lahaayeen markaasaa la iga adkaadaa buu leeyahay markaasa waxaan leeyahay rabbigayow waa asxaabtaydi asxaabtaydi markaasaa lay leeyahay innaka laa tadri maa axdatuu bacdaka waxay gadaashaa soo darrisiiyeen oy keeneen iyo bedelaadii iyo xumaantii ay la yimaadeen adigu hadda maad ogeyn ee rasuulka sal l slama markuu dhintay miyuu ogyahay wax dad ka dambeeyey ay sameeyaan alla unbaa og ilaa wixii uun loo sheego moogi walahumaa bukhaari muslim waxay leeyihiin can abi horeyrata laga wariyey radia allahu can an rasuula lah sal slm qaala inuu yidhi kolley waxaad moodaa meesha laga bilaabo wadidtu ana qad ra'aynaa ikhwaanana ilaa iyo maaragtay fainahum yaatuuna gura muxajaliina min alwudu'i waana faratum cala alxawd kolley waa muslim baan ku arkay marka qaybo maaragtay yaroo kamid waa dhici karta in maalan bukhaari lagu arko rasuulku wuxuu yidhi sal ly slam wadidtu waxaan jeclaaday anaa qad ra'aynaa ikhwaanana inaan maaragtay aragno walaalaheen qaaluu waxay yidhaahdeen awalasnaa ikhwaanaka oo annagu muwaanan walaalaha ahayn waanan adiga walaala ku ahayn yaa rasuulallah rasuulka allow qaalo wuxuu yidhi antum asxaabii adinku waxaad tihiin asxaabtaydii wa ikhwaanuna aladiina lam yaatuu bacdu walaalahaanna waa kuwa aan weli imaanin faqaaluu waxay yidhaahdeen kayfa tacrifu man lam yaati bacdu min ummatika yaa rasuula allah sideed ku garanaysaa kuwa aan imaanin weli ee ummaddaada ka mida rasuulka allow faqaala wuxuu yidhi ara'aytum bal ka warrama low anna rajulan hadiinin lahu khayrun uu farda leeyahay gurun muxajalatun gurun wejiya cadcad muxajalatun oo qoobab cadcad bayna dahray khaylin duhmin buhmin oo maaragtay la jira fardo kale oo madmadow madowgooduna uu sii daran yahay alaa yacrifu khaylahu waanu fardihiisii markaa garanaynin qaaluu waxay yidhahdeen bala yaa rasuul allah wuu garanayaabay yidhahdeen qaala wuxuu yidhi fa innahum ya'tuuna way imaanaayaan kuwaas walaalahan ahi guran muxajaliina iyagoo wejiya cadcad oo qooba cadcad bay imaanaayaan min alwuduu'i weysadii raadkeedii yaa ka muuqanaaya ile markasay weysaysanayaan wejiyada iyo maaragtay gacmaha iyo lugahay dhaqan jireene wa ana faratuhum cala alxawdi anaana uga sii horeeya dartii anaa uga sii horeeya alaa hooyaay layudaadanna waa laga celinayaa oo waa maaragtay loo diidayaa rijaalun rag yooma qiyamata maalin qiyaamaha can xawdii aniga dartaydaa loo diidaayaa darkaygii yaa loo diidaayaa oo laga hor istaagayaa kamaa yudaadu albaciiru daallu sidii maaragtay ratigii dhunsanaa ee qofkan markaa yani waraabsanaya xoolihiisa waraabsanaya aanu garanayn wax iska lahaa looga celiyo maaragtay meeshii la soo arooraayo oo ceelkii looga celinaayo unaadiihim waan u dhawaaqaayaa alaa halumma kaalayaay yaan leeyahay ويقال وحال ليراهدا إنهم قد بدلوا بعدك أذيك قد عشابي وح بدلين وأقول وحال لا يهي سحقا سحقا فوقانشا وسقناتي فوقانشا وسقناتو وابا مارتي وإنكار كله معناها الله مارتي إلزاميو فوقان أما هبابيو وللبخاري وحو ليهي بين أنا قائم وقت أن تاغنهي بو ليهي أنو حوضكي يدركي إذا زمرة koox baa marka imaanaysa buu leeyahy jamaaca imaanaysa xataa idaa caraftu markii aan garto kharaja rajulu nin baa soo baxaa culamadu waxay ku fasira inuu yahay malagii ayaga maaragtay loo tala saartay raggaas min beynii wa beynihim manaa oona kala dhex gala fa qaala wuxuu yidhaahdaa halumma kaala yaay yuu leeyahay meel kale u wadaa faqultu waxaan idhi ayna yani xaggeed la aadaysaa xaggeed u wadaa qaala wuxuu yidhi lanaari wallaahi allaan ku dhaartaye naarti baan u wadaa kuwaan buu yidhi qultu waxaan idhi wamaa sha'num oo xaalkoodu muxuu yahay maxay ku galabsadeen qaala wuxuu yidhi innahum irtaduu bacdaka calaa adbaarihim ulqahqaraa waa ay noqdeen waxaa dhex jirta haddii munaafiqiin ahaayeen ama maaragtay dembiye waaweyn ay la yimaadeen oo maaragtay bidcooyin ay ay sameeyeen marka gadaashaabay noqdeen ila marka qaarkood islaamka asalahaantiisa dadku ay ka baxaan amase maaragtay axkaamtiisii waaweyneed bay maaragtay ay rido ka sameeyaan marka adiga gadaashaabay maaragtay noqdeen gadaa maaratay adbaartoodii u noqdeen alqahqara yani dibugurashay sameeyeen gadaa gadaal bay u noqdeen uma idaa zumratun haddana mid kale koox kale jamaaco kale yaa maaragtay timaada markaan garto yaa nala kala teedaa buu leeyahay qaala wuxuu yidhi rasuulkii waa hadlaaya falaa uraahu u malayn maayo yakhlus minhum inuu ka badbaadaayo ilaa mithlu hamali nacam xoolihii baadida ahaa moogiye ee wax ilaashanaya aanay jirin kuwaasoo kale unbaa maaragtay ka badbaadaya marka nacam waxaa la yidhahdaa waa ariga iyo geelka iyo loodaa la yidhaahdaa marka kuwo waxaa jira wax ilaashanaya aanay jirin marka way iska maaragtay hallaabaano way halaagsamaa cayni markuu marka fasirayo wuxuu yidhi waxay ku tusinaysaa inay laba kooxood yihiin gaalo iyo kuwo dambiilayaal inay kale yihiin ile wax badbaadaya la sheegay riddana waa la sheegay marka marka qaarkood riddadi weyneed macnaha kuma dhicin waayo macnuhu nimankan raafidadaana xadiidkan way soo deliishadaan saxaabadii baa kharibma yidhahdaan waa ridoobeen maya waxaa ugu maaragtay mudan ridoobidaas iyo diinka bax iyo maaragtay foolxum oo dhan nimanka saxaabadii rasuulka sal sl diinkanna soo gaarsiiyey waa gaala yidhi allana wuxuu yidhi radia allahu canhum waraduu canhu saxaabadaas yani waa kuwii saabiqiinta ahay moogtahay ee horreeyey muhaajiriintii ansaartii alla wuxuu sheegay inuu raalli ka noqday weliba ay janno gelayaan buu alla uu sheegay markaas iyaguna waxay leeyiin way gaaloobeen marka kuwan hadda la sheegayaa waa koox maaragtay yar oo yacni kharibantay mana aha kulligood diinka kama wada bixin laakiinse bidca xun dadka galay ee bidcadooda weliba ay liidatay khawaarijtii rasuulku sal ly slama halalaayo uu yidhi ay kasii liidato waa nimankan raafidada ah ee maaragtay talax tagga sameeye shiicada maaragtay kuwooda ugu liita ka mid a oo raafidada la yidhaahdo ile iyagaa diin bedelaya inta ay diin bedeleen miyaa xisaab leh xisaab ma laha bidcooyinkoodu dhinac kastay caqiidada ka gelanaya axmaashiba ile dadkii saxaabada rasuulka sal sl la collaytamay diin fiican ma heli karaan oo diinkii meeshii laga soo guurinaayaba iyo dadkii laga warinaayey iyaba diidan yihiin oo kasoo horjeedaan marka halaagsan iyo inaan darkii rasuulka sal sl laga cabin waxaa ku awleysan nimankaa shiicada iyo wixii la halmaalo ahlbidaca iyo wixii ridoobe iyo laakiin been bay ku sheegeen markay yidhahdaan saxaabadii baa maaragtay maaragtay ridowday markay leeyihin waxaa laga hadlaya waa un dadka rasuulka sal gadaashiis yimid waana ahlubidcuna aaday u badnaayeen kuwa ridoobana waa maaragtay waa jireen ayaguna oo markii maaragtay rasuulku dhintaba sal l slam carab badan baa ridowday qaar badanna waa soo noqdeen qaar badan riddadaasi ku dhinteen ama lagu maaragtay dilay ila saxaabadii baa la dagaalantay walahumaa bukhaari iyo muslim waxay leeyihiin fi xadiidi ibni cabbaasin radia allahu canhuma waaquulu waxaan leeyahay kamaa qaala alcabdu asaalixu sida addoonkii wanaagsanaa uu yidhi waa nabiyullaahi ciisa ma ogtahay aakhira marka la tago yaa alla su-aaluu weydiinaayaa a anta qulta linnaasi itakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah ma adigaa yidhi aniga iyo hooyaday kuwa la caabudo naga samaysta madaa dadka ku yidhi baa leeyahay qaala subxaanaka buu yidhi allow adaa ceeb ka hufa ma yakuun lii an aquula maa laysa li bixaqin anigu marnaba iima habboona mana ii banaana inaan ku hadlo waxaanan xaq u lahayn in kuntu qultu haddii aan idhi faqad calimtahu taclamu maa fii nafsi wala aclamu maa fii nafsi انك انت علام الغيوب ما قلت له ما انا دين الا ما امرتني به إن وحي هذا فرتموك وحكى لكم انا دين ان اعبدوا الله عبدوا ربكم عبدون عبدون كيربوا لي وكنت عليهم شهيدا يجانا مرقاتبا دوشو كوها ما دمت فيهم انت عندك جوغي فلما توفيتني مركي يادي اوفستي نبي عيسى عليه السلام هردا لقرهدي مركاسا kor loo qaaday tawafigu waa intaas ee ma dhimanin nabiyullaahi ciisa waana soo degi doonaa aakhiru zamaanka oo isagaa dajaal dili doonaba nimankan kirishtaankaana kama aqbali doono jizyo ilaa hadda jizyaa la ogolyahay inay dhiibaane haddii masjidku xoog leeyihiinoo jihaadka lagu jire maya waktiga ciise uu soo degaayo lagama yeeli doono jizyo inay bixiyaan ama waa islaam ama waa lalaynaya marka markii aad oofsatay macnaha waa markii aad kor ii qaaddo moogtahay kunta anta araqiiba calayhim adigaa marka ilaalinaayay allow wa anta calaa kulli shayin shahiidun wax walbana markhaatibaad ka tahay shaarix marka wuxuu leeyahay markii mualifku uu sheegay aayadii axaadiistii maaragtay sheegaayey inay waajibtahay in wejigii diinka maaragtay lagu toosiyo oo jidadkii dadkii dhunsanaa laga leexdo oo arrinkaasuna uu yahay waajib waajibaadkii alle ka mida wax bedelidda iyo diinkii in la bedelaana ay xaaraan tahay yuu kadib wuxuu ka dabamariyey waxa aakhiro la heli doono marka haddii la toosnaado oo taa lagu toosnaado wuxuu kaloo sheegay xadiisku tusinaysaa sida ay xaaraan u tahay in diinkii la bedelo oo ay waajibna u tahay in lagu toosnaado wuxuu rasuulku sal slam uu ku taagnaan jiray asaga iyo asxaabtiisuba oo ay xaaraan u tahay in maaragtay bidcooyin la soo darisiiyo ama xag caqiidada ha noqoto ama xag camalka ha noqote sidaa darteed buu wuxuu sheegay wadaadka kitaabka qoray axaadiistii ka hadlaysay darkii rasuulka sala allahu alay slam axaadiistan marka waxay sheegaysaa dad laga celinaayo darkii oo laga dhufanaayo o laga qaadaayo si xoog laha looga celinaya sababka keena marka in laga celiyo darka inay soo arooraanna waa la sheegay marka maqsuudka uu axaadiistan usoo arooriyey wadaadka kitaabka qorayna waa kaas ee maahana hadda isagu maaragtay qasadkiisu ma ahayn caqiidada xawdka inuu ka hadlo oo kutubta caqiidada arrintaa ka hadashay axaadiistuna way sheegtay ee maqsuudkiisu waa maxay in dadka qaarkood darkii rasuulka sal ll slam laga celin doono oo si xoogle looga celin doono markaasuu leeyahy ummadaydi ummadaydi asxaabtaydi asxaabtaydi buu leeyahay markaasaa waxaa la leeyahay adigu garan maysid wax ay gadaal dambe soo darisiiyeen waxaa la leeyahay mararka qaarkood kama aanay zuurin inay gadaal gadaal u noqonaayaan marka xadiistaasi waxay kutusinaysaa in bidco lala yimaadaa xumaanta ay leedahay waxay kaloo kutusinaysaa fadliga iyo wanaagga ay leedahay in lagu dheganaado diintii saxda ahayd iyo sunnadii iyo islaamkii hore axaadiisa ku tusinaysaa rasuulku sal slam inuu dar uu leeyahana waa axaadiis mutawaatir ah oo ilaa konton saxaabi ka badan baa wariyey rasuulkuna wuxuu leeyahay marka darkaas buu leeyahay oo tilmaanta maaragtay darkaas waxaa ka mid a in biyihiisu ay kacad yihiin caanaha caddaanka caanaha waa kacad yihiin malabka macaankiisana waa ka macaan yihiin muslim baa wariyey carafta marka darkaas uu leeyahana waa uu ka carab badan yahay miskiga yani baraafunada qaarkood mid miski la yihaaha jiro aada u carab badan xadiidka laba muslim weri waxaa ku jiray in biyaha maaragtay darkaas ay ka cad yihiin qalinkii qalinku siduu u cad yahay waa kasii cad yihiin udayga kasoo baxayana waa ka udgoon badan yahay cadarkii miskiga webigii kowsarkaee jannada ku jiray yaa maaragtay biyo uga yimaadaan oo biyaha kusoo daata oo maaragtay laba meelood uga yimaada laba tubo waaweyn iyo laba majaraf xaggii jannadii marka uga imaanayo macnaha bi biyo cusubaa marba soo gelaayo waa marka webigaas kowsarka ahna waa mid markaa rasuulka sal alla alay slam la siiyey isaguna waxaa kaloo tilmaamihii darkaa ka mid a in koobabkiisu tiradoodu ay aada u badan tahay oo maaragtay sida xiddigu u badan yihiin oo kale ay u badan yihiin bukhaariyo muslim baa wariyey marka yacni ka baqi maysid inaad weel aad ku cabto aada weyso ka baqi maysid inaad galaasi aada weyso oo laysku ciriirin maayo sidoo kale koobabka lagu cabaayo waxay maarata u ifaayaan sida xidigihii oo kale marka xidiguhu waana badan yihiin waana ifaayaan sida marka darkaas uu samaysay yahana waxaa la sheegay inuu afar gees yahay oo afartiisi dhinacba ay siman yihiin macnaa ballarkii iyo dhirirkiiba waa siman yihiin cawdii masiiratu shahrin intii bil loo socdo oo kale yaa maaragtay masaaxadiisu ay tahayoo maaragtay weydidiisu ay gaartaa zawaayaadkiisuna waa toosan yihin buu yiri rasulka sl zawaayaahu sawaaun muslim baa wariyey marka waa bil bil lagu dhuftay marka xadiiska qaarkood waxay sheegaysaa in maana xawdka rasuulka sal l slam uu kacbada iyo baytulmaqdis u dhexeeyo sida ibnu maaja uu wariyey riwaayo kale waxaa jirtay madiine iyo cumaan inta u dhaxaysa cumaan waa dhinacaas shaam waddankaas hadda urdun la yidhaahdo caasimadiisa ama ammaan waa dhinaca maaragtay bari waayo madiine maaragtay dhinaceedaas bari waayo oo waddankan hadda camaan la yidhaahdo riwaayo kale waxaa ku jirtay inta u dhaxaysa sanca oo yeman maaragtay hadda caasimadeeda ah iyo magaaladii madiina ee rasuulku u joogay sala alla alay slam bukhaari muslim baa weriyey riwaayo kale waxaa ku jirtay kamaa bayna aylata wa sancaa min alyaman inta u dhaxaysa magaalada ayle la yidhaahdo waxay maarata u dhowdahay meesha caqaba la yidhaahdo ee urdunku taalla iyo sanca inta udhaxaysa saasay u kala fog yihiin waa shaam iyo dhulkaas maarata yamana kaasna bukhaari muslim baa weriyey marka bishan marka loo soconaayo waa maaragtay geela socodkiisa laga hadlaaya iyo awrta maarata socodkooda oo tartiib isaga socda marka waa bankii qiyaamaad yaa xawdkaasi uu ku yaalaa culamada qaarkoodna waxay sheegeen inuu siraadka uu ka dambeeyo ahlu cilmiga qaarkoodna waxay sheegaan in maaragtay nebi walba uu xawd u leeyahay laakiin axaadiis kusoo aroortay waa maaragtay waa axaadiis mufsala kusoo arooray marka rasuulka sala allahu alay slama ummadda way u imaanaysaa maalinka qiyaamo xawdkaas isagoo taagan marka xawdkiibu ugu yeerayaa ile waa uu maaragtay naxariis badan yahay rasuulka sal lla ly slama qolaa marka xawdka loo diidaya waa taas ah markaasuu le waa ummadayda waa ummadayda markaasaa leeyahay maya kuwaana waa kuwo maarata wax bedelay baa laleeyahay marka waxyaaba waxaa jira marka darkii rasuulka sal ly slam inaad aroorto ood wax ka cabto kuu diidaayaa jira marka waa asbaab maaragtay fara badan asbaabtu waxaa ka mid ah riddadii oo kale qofkii rasuulka sal lla ly slama soo gaaray ee rumeeyey rasuulka sal ly slama kadibna markaa markuu rasuulku dhintay kadib sal ly slama ridoobay xawdkii waa loo diidaa waxna kama cabo sidoo kale qofkii bidco keena waa loo diidaa xawdkii innaka laa tadri maa axdasuu bacdaka leeyahy arrintaasna waa arrin caam ah bidcadu noocay doontaa noqotee marka asxaabi marka uu leeyahay waxaa lagu fasir ummatii baa laga wadaa waa ummatul ijaaba marka waa dad bidca la yimid yani muslim way ahaayeen laakiin bidcay la yimaadeen camal bidcaay sameeyeen ama caqiida bidcaay la yimaadeen oo ka duwan sida rasuulka sal sl saxaabadii ku taagnaayeen qofkaa isagana xawdkii waa loo diidaa marka bidcooyinka waxaa ka mid a kuwo tilmaamihii alleh la soo dhexgeliyey oo tilmaamihii alleh la iska dafiraayo oo la ta'wiilinaayo maaragtay amase si qalada loo fahmaayo ama tajsiim iyo wax noocaas kale xataa la ictiqaadanaayo oo laleeyahay dadkii tilmaamihiisii ogyihiin ama alla maaragtay waxaasuu jecel yahay baa le markaas le maya alla jacayl laguma sheegi karo naxariis baa maarata alla uu sheegaa oo intaasoo maaragtay jeer baan maaragtay naxariista alla sheegayna markaan faatixada akrinayno bismi illahi araxmaan araxiim alxamdu lilahi rabbi alaalamiin alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin arraxmaan araxiim baan le markaas le maya alla loo maarata laguma tilmaami karo naxariis bay leeyihin subxaana allah bidcooyinka waxaa ka mid a kuwa iimaanka gala oo qaar baa muslimkii tagfiirinaya oo gaalnimo ku xukminaya sida khawaarijtii muctasiladu ay maaragtay ku tageen kuwa murji-ana waa jiraan oo qofkii isagoon maaragtay camal saalax la imaanin bay waxay leeyihin iimaankiisu waaba kaamil bay ku leeyihin qadarkii alleh yaa bidco la soo dhexgeliyey iyadana sidoo kale marka bidcadu noocay doontaba ha noqotee wax ka duwan wixii rasuulka sal l saxaabidiisa ay ku taagnaayeen qofki la yimaada qofkaas waa qof bidco keenay xawdkii rasuulka sal slam ka waraabi maayo bidcooyinka marka waxaa ka mid a kuwa camali ah baa ka mid ah iyaguna sidoo kale waa madmuum man axdata fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun yaa rasuulku yihi sala alla alay slam qofkii annaga diinkeennan kusoo dara waxaan ka mid ahayn waa marduud lagama aqbalo waa lagu celiyaa bukhaari muslim baa weriye kaas muslimna wuxuu weriyey man camila camalan laysa caleyhi amruna fahuwa raddun qofkii camal sameeya arrinkeennu aanu ku taagnayn iyadana lagama aqbalo taasi waxay ku tusinaysaa marka sida ay u weyn tahay in lagu dhego amarkii hore iyo diintii saxda ahayd xagga cibaadada iyo xagga ictiqaadkaba qofkii marka diinkii saxda ah ku dhega waa u badbaadaa allana wuxuu kula kulmaa isagoo qalbi wanaagsan haysta buu alla la kulmaa qofkii muslimkaa marka waxaa waajib ku ah inuu ku dadaalo inuu sunnadii ku dheganaado oo uu ku dadaalo raacidii rasuulka sal alla ly slama oo uu ku dadaalo siduu uga fogaan lahaa bidcada oo uu ku dadaalo inuu bidcooyinkii noco qofku marka alla u waafajiyo arrinkaa oo sunnadii ku dhinta qofkaasi wuxuu wax ka cabi doonaa darkii rasuulka sala allahu aleyh wasalam sababka saddexaad ee keena in maaragtay qofkii laga celiyo darkii rasuulka sal l slam waa in addoommadii la dulmiyo ama loo kaalmeeyo qof addoommadii alla dulminaaya oo axaadiista qaarkeed baa sheegaysa sababka afaraadna waa maxay dembiyadii waaweynaa oo la sameeyo oo uu qofkii ku dhinto dembi weyna soo samaynaayo oo aan toobadkeedin ahlucilmiga qaarkood baana sheegay arrinkaas qaarkoodna marka waxay yidhahdeen ma kuma jirta taas marka calaa kulli xaal arooridda la soo arooraayo xawdka rasuulka sal l slam shuruud bay leedahay waxaana ugu muhiimsan in diinka lagu toosnaado oo bidcadii la iska ilaaliyo marka marka uu leeyahy rasulka sal l slm ummati ummati waxaa laga wadaa ummaddii marka diinkan soo gashay laakiin in koox loo diido dadkii rasuulka sal l slama kama dhalanayso in dhammaantood la yihahdo waa ridooban diinkii bay ka baxeen laakiin qaarna diinkii bay ka baxayaan qaarna bidcay la imaanayaan qaarna dulmi bay la imaanayaan marka qof kastoo xawdkii rasuulka sal sl loo diiday maaha macnaheedu inuu naarta ku waaraayo maahan sababtoo naarkii baa la geenayaa axaadiis way sheegtay axaadiista qaarkood waa naga arkaynay in maaragtay malag uu maaragtay naartii la aadayo ilaa ayna markuu yihi rasuulka xaggee loo wadaana naartii baa loo wadaa buu yihi malagii mogta naartii ku waaraayan marka macnaheedu maaha oo waxaa dhici karta inuu qofkii naartii ka soo baxo yani hadduu laakiin murtad ahaa oo diinkii ka baxay oo saana uu ku dhinto dee naarti waa ku waaraayaa marka shiikhu wuxuu caddaynayaa faa-iidada weyn ee ay leedahay in wejigii diinkii lagu toosiyo oo aan wax la bedelin oo fitradii maaragtay lagu dadaalo iyo wixii nebi ibraahim uu ku sugnaan jiray iyo wixii uu ku sugnaan jiray rasuulkeenu sala allahu alay slam qofkii kaa qabsadaa waa qof sunnadii qabsaday qofkii sunnada qabsadana oo aan bidco keeninna fadli weyn buu adduunkii helaa aakhirana sidoo kale fadliga aakhiro la helaayan waxaa ka mida in darkii rasuulka sal ly slam biyo laga cabo waana qofkii sunnada ku sugnaaday waa oo aan wax bedelin marka wuxuu ku leeyahy bal aan u fiirsanno cunwaanka kitaabka uu leeyahay fadlul islaam baa la yidhaahdaa marka islaamka saxda aha baa laga wadaa fadliga marka qofku uu macnaha ka helaayo islaamkaas saxda waa maxay in nicmadaa wanaagsan ay helaayaan nicmadaa weyn bay helaayaan oo ah darkii rasuulka sal l slam ay ka cabaan haddii qofku darkii rasuulka sal uu ka cabana waa qof marka cabsidu way ka baxaysaa marka wabilahi tawfiiq intaynan ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online